subax wanaagsan qodobada aad ku maqli doontaan warka subaxeesinba waxaa ka mid a kulamays dabajoog ah oo looga hadlayo doorashooyinka ayaa ka soconaya magaalada muqdisho ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ayaa howlgalla ka sameeyey deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka shabeellaha hoose dadka deegaano dilal ay ka dhaceen oo ka tirsan gobolka galgaduud ayaa dalbaday in cadaalad loo helo dadka halkaasi lagu laayay faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weeraro ka dhacay gobolka jubbada hoose ee maamulka jubbaland ayax koronkoraah ayaa ku degay degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose qaar ka mid ah hogaamiyaasha maamulada dalka ayaa kulamo siyaasadeed ka wada magaalada muqdisho akhbaaraadka caalamka subaxnimadan sinba idiin haysana waxaa ka mid ah aqalka koongareyska maraykanka oo mar kale u codeeyey in xilka laga qaado madaxweyne donald trump iyo dowladda etoobiya oo xaqiijisay dilka wasiirkii hore ee arrimaha dibadda dalkaasi iyo saraakiil kale oo ka tirsan t b l mar kale subax wanaagsan ismaqal wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo khamiisa afariyo tobanka bisha koowaad ee sanadka laba kun koob iyo labaatan waxaad maqasheen qodobadii ugu doorka roonaa warkayga subax iminkana qodobadaas oo faahfaahsan kulamo isdabajoog ah oo looga hadlayo doorashooyinka ayaa ka soconaya magaalada muqdisho magaalada muqdisho ee caasimada dalka ayaa martigelinaysa kulamadii ugu badnaa oo isdabajooga ah islamarkaana looga hadlayo doorashooyinka dalka waxaana inta badan kulamadaasi yeelanaya madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo hogaamiyaasha mucaaradka waxaase hadda kusoo biiray oo muqdisho wax kaga karkarinaya siyaasadda dalka qaar ka mid ah hogaamiyaasha maamul goboleedyada dalka hogaamiyaashan ayaa isku dayaya inay isku soo dhoweeyaan hogaamiyaasha mucaaradka iyo madaxda dowladda federaalk soomaaliya mucaaradka ayaase dhankooda ka walaacsan tallaabada ay qaadi doonaan hogaamiyaashan iyo sida dhexdhexaadnimadooda laysugu halayn karo midowda musharaxiinta oo ah mucaaradka uga cadcad ee hadda kasoo horjeeda dowladda federaalk soomaaliya marka lagu daro hogaamiyaasha maamulada puntland iyo jubbaland ayaa u muuqda inay kala taagan yihiin dowladda federaalk soomaaliya islamarkaana isku diidan yihiin arrimaha doorashooyinka xubnahan ayaa waxay isku diidan yihiin arrimaha doorashooyinka waxayna dhinacyadu noqonayaan kuwa hadda ku kala taagan arrimahaasi beesha caalamka ayaana ah cidda sida rasmiga u dhexdhexaadin karta amaba dhinacyadu aaminsan yihiin inay soo kala dhexgeli karto hogaamiyaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa waayihii u dambeeyey bixinayay dadaalka uu ku dhexdhexaadinayo xubnahan waxaana ugu dambeyn uu gacanta ka taagay hogaamiyaasha maamulada puntland iyo jubbaland iyo xubnaha mucaaradka isagoo eed dhalada uga tuuray islamarkaana ku tilmaamay inay yihiin kuwa diidan jid iyo jiha toonana aan ogolayn islamarkaana kasoo horjeeda horsocodka arrimaha doorashooyinka dalka qoorqoor ayaa ugu baaqay saaxiibadiis inay qeyb ka noqdaan arrimaha doorashooyinka islamarkaana miiska wadahadalka yimaadaan si xal looga gaaro waxyaabaha laysku diidan yahay qorqoorka galmudug ayaa sidoo kale waxa uu si cad u sheegay in aan loo joojin doonin xubnaha ka maqan doorashooyinka islamarkaana isaga haya dhowr maamul oo kale oo dowladda federaalk soomaaliya garab u ah ay diyaar u yihiin inay bilaabaan arrimaha doorashooyinka xilligaasi wixii ka dambeeyey hogaamiyaasha mucaaradka gaar ahaan midowda musharaxiinta ayaa dhaleecayn u jeediyey madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor waxayna ku tilmaameen inuusan noqon karin mid dhexdhexaad ah islamarkaana horeyba sidii ay uga shakisanaayeen uu dhinac la safan yahay hogaamiyaha maamulka galmudug ayay sheegeen in wax warah uusan dhankooda ku soo celin islamarkaana aysan wax natiijo ah ka helin sidaas awgeedna u muuqdo mid awalbaha aysan dhexdhexaadintu dhabka ahayn hogaamiyaha maamulka galmudug ayaase mar kale sheegay in uu warqad u gudbiyey gudoomiyaha ama hogaamiyaha midowda musharaxiinta madaxweynihii dowladii kumeel gaarka ahayd ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed islamarkaana waxa uu sheegay in wax jawaab ah uu ka waayay dhanka midowda musharaxiinta hogaamiyaha maamulka galmudug ayaa sidoo kale u muuqday mid quus ka taagan wax isku soo dhowaanshaa oo laga dhex sameeya dowladda federaalk soomaaliya iyo hogaamiyaasha maamulada puntland iyo jubbaland waxauna sheegay madaxda dowladda federaalk soomaaliya in dib ugala soo laabtay qodobo hogaamiyaashaasi ay ku hordhigeen magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland balse tanaasul ka yimid dhanka madaxda dowladda federaalk soomaaliya uu wax tanaasul ah amaba isku soo dhowaanshaha ka waayay hogaamiyaasha maamulada puntland iyo jubbaland oo iyagu dib ugu kala laabtay islamarkaana ku kala sugan magaalooyinka garowe iyo weliba kismaayo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa kulan ay yeesheen hogaamiyaasha maamulada iyo midowda musharixiinta loo xilsaaray mar kale inuu dhinacyada dhexdhexaadiyo islamarkaana isku soo dhoweeyo dhinacyada ku kala irdhoobay arrimaha doorashooyinka dalka laftagareen ayaa ilaa iyo hadda wax natiijo aysan ka soo bixin tallaabooyin uu qaaday waxaase keliya la ogyahay in xiriir dhanka taleefanka uu la sameeyey hogaamiyaasha maamulada puntland iyo jubbaland waxaase dhinacyadu weli ay wadaan kulamadaasi iyo xiriirada ay sameynayaan islamarkaana ma jirto weli wax horumar laga sameeyey qodobada dhinacyadu ay isku hortaagan yihiin marka laga tago in hogaamiyaashan ay aqbaleen in lafta gareen uu dhexdhexaadiyo iyaga iyo madaxda dowladda federaalk soomaaliya lafta gareen ayaa la sheegay kulamada uu la qaatay hogaamiyaashaasi inuu qodobo dhowra ku hordhigay balse aysan jirin wax natiija oo ka soo baxay dhanka qodobada uu hordhigay waa xubnaha hogaamiya maamulada garowe iyo kismaayo waxayna u muuqataa in hadda xaaladda doorashadu ay marayso meeshii ugu adkeyd hogaamiyaasha mucaaradka gaar ahaan midowda musharaxiinta ayaa waxay hadda u muuqdaan in qaatil ay ka taagan yihiin arrimaha gudaha soomaaliya islamarkaana ay xilligan u cabanayaan dhanka beesha caalamka beesha caalamka u muuqata inay ka jawaabayso warqad ka timid dhanka midowda musharaxiinta ayaa waxay sheegeen in mar walba ay waajib tahay in lagu dulshaqeeyo heshiiskii toddobiyo tobankii sebtembar ay wada gaareen hogaamiyaasha maamulada iyo madaxda dowladda federaalk soomaaliya islamarkaana ay meel mariyeen labada gole ee baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya waxay sidoo kale beesha caalamku ka saartay meesha islamarkaana diiday in heshiiskaasi mid aan ahayn dhinacyadu isku iskugu yimaadaan amaba aan lagu shaqayn karin islamarkaana la doonayo in isku soo dhowaanshaha dhinacyada loo maro heshiiskaasi lagana wada hadlo sidii loo meelmarin lahaa xubnaha mucaaradka ku ah dowladda federaalk soomaaliya ayaa u arka madaxda dowladda in ay doonayaan siday dib ugu soo laaban lahaayeen guddiga doorashooyinka ee waayahanba howlihiisa doorashada waday ayay dalbadeen horay in loo kala diro balse ma muuqato in guddigaasi la kala dirayo guddigan ayaa beesha caalamka dhowr jeer kulamo la qaatay waxaana u muuqataa in xubnaha midowda musharaxiinta iyo madaxdan kale ee kasoo horjeeda arrimaha doorashooyinka ay ka walaacsan yihiin hanaanka ay u maareynayaan doorashada dalka amaba ay u kasban karaan in guddigaasi la kala diro ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ayaa howlgallo ka sameeyey deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka shabeellaha hoose sida warkan uu ku faahfaahinaya cumar abukar xaaji wardoon
wararka ka imaanaya degmada qoryool ee gobolka shabeellaha hoose ayaa waxa ay ku waramayaan in saacadihii lasoo dhaafay howlgal qorshaysan ay ka fuliyeen ciidanka dowladda deegaano ku teedsan degmadaasi qoryoole howlgalkan oo markaasi dhacay habeennimadii xalay gaar ahaan saqdii dhexe ayaa ciidamada waxa ay ka fuliyeen tuulooyin ku dhow degmadaasi qoryoole islamarkaana ay ku sugnaayeen dagaalyahanada xarakada al-shabaab qaar ka mid ah dadka ku sugan tuulooyinka ku dhow qoryoole islamarkaana howlgallada ay ka fuliyeen ciidamada dowladda oo ay la soo xiriireen idaacadda simba islamarkaana diiday in codadkooda aanu adeegsano qalabka warbaahinta sababo amni daro darteed ayaa waxa aynu xaqiijiyeen in habeennimadii xalay gaar ahaan saqdii dhexe ay kusoo baraarugeen ciidamo fara badan islamarkaana gaafureegaya halkaasi waxaana sidoo kale dadka deegaanka ay sheegeen in markaasi inta howlgallada ay socdeen in markaasi ay saameeyeen bulshada ku sugan tuulooyinkaasi walow sida ay sheegeen qaar ka mid ah dadka nala hadlay aanan dhicin wax iska horimaadyo ah islamarkaana dhexmaray ciidamada howlgallada fulinayay iyo sidoo kale dagaalyahanada xarakada al-shabaab hase yeeshee dadka deegaanka ayaa sidoo kale waxa ay nala wadaageen in howlgalladan ay qayb ka ahaayeen dayaarado helikabtara ah islamarkaana ay dul haabayeen tuulooyinkaas waxaana jirin ilaa iyo hadda wax war ah oo kasoo baxay mas-uuliyiinta ama saraakiisha ciidamada dowladda ee ku sugan gobolka gaar ahaan degmada qoryooley dhinaca kale mas-uuliyiin kamid ah maamulka degmada qoryooley oo aan la xiriirnay si aan u xaqiijino jiritaanka howlgalkan ayaa waxa ay sheegeen in howlgalka uu dhacay xalay saqdii dhexe islamarkaana lagu bartilmaameedsaday tuulooyin ay ku sugnaayeen dagaalyahanada xarakada al-shabaab hase yeeshee mas-uuliyiinta nala hadlay ayaa waxa ay ka gaabsadeen faahfaahinta ku aadan howlgallada sida ay u dhaceen iyo sidoo kale meelaha sida rasmiga ah ay kaga dhaceen balse inta badan ciidamada dowladda soomaaliya waxa ay howlgallo kala duwan ay ka fuliyaan deegaano iyo sidoo kale deegaano ka mid ah gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan deegaanada ay gacanta ku hayaan dagaalyahanada xarakada al-shabaab waxaana howlgalka xalay ka dhacay duleedka degmada qoryooley uu ka mid noqonaya howlgallada inta badan ciidamada dowladda ay kula bartilmaameedsadaan dagaalyahanada ururka al-shabaab cumar abuukar xaajaadan idaacadda simba shabeellaha hoose
aad buu mahadsan yahay cumar ordoon oo warkaasi inaga soo diray gobolka shabeellaha hoose dadka deegaano dilal ka dhaceen oo ka tirsan gobolka galgaduud ayaa dalbaday inay cadaalad helaan dadka halkaasi lagu laayay gelinkii dambe ee shalay deegaan lagu magacaabo xasan lugey oo hoostaga degmada balanballe ee gobolka galgaduud waxaa lagu laayay ilaa shan qof oo shacab ah halka laba kale halkaasi lagu dhaawacay dilkan oo la aaminsan yahay inuu la xiriiro aanooyinka qabiilka ee ka jira deegaanadaasi ayaa waxaa la sheegay in uu ahaa mid fajacle islamarkaana dadka deegaanka oo ku sugnaa goob shaaxa lagu cabo hal mar la rasaas la huuyey islamarkaana toddoba qof oo halkaasi ku sugnaa shan ka mid ah ay goobta ku dhinteen halka laba kale iyagoo dhaawaca goobta laga qaaday islamarkaana dhaawacyadaasi waxaa loo qaaday dhanka degmada gurceel waa dhanka magaalada gurceel ee gobolka galgaduud dhaawacyada dadkan ayaa waxaa la sheegay in qeybto in midkoodu yahay mid halisa islamarkaana waxaa halkaasi lagu aasay shalagalikii dambe shan qof oo halkaasi ku dhimatay dadka deegaanka ayaa sheegay in ragga dilka geystay ay ku labisnaayeen diriiska ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ee xoogga dalka islamarkaana ay wateen laba gaari oo nooca raaxada ah waxay sheegeen inay aaminsan yihiin dadkani inay ka yimaadeen dhanka degmada balanballe ee gobolka galgaduud islamarkaana isla degmadaasi ay dib ugu laabteen saraakiisha ammaanka maamulka galmudug ayaa la faray in gacanta ay kusoo dhigaan maleeshiyaadka dilkan geystay waxaana kulan deg deg ah laamaha ammaanka la qaatay madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug cali daahir ciid waxaana kulankaasi ku wehelinayay wasiirka arrimaha gudaha maamulka galmudug oo isaguna qeyb ka ahaa shirkaasi laamaha maanka oo ay ka mid yihiin taliyaha ciidamada booliska kan milatariga xoogga dalka ee koob iyo labaatanaad kan gorgor haramcad iyo amisom ayaa qeyb ka ahaa xubnaha madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug oo kulanka la qaatay waxaana la amray xubnahaasi in sida ugu dhaqsiyaha badan ay uga howlgalaan dhibaatada ka dhacday deegaankaasi islamarkaana gacanta loogu soo dhigo dadka ka dambeeyey dhibtan ee dilka geystay waxayna xubnahan madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug uu ka dalbaday in sida ugu dhaqsiyaha badan looga shaqeeyo ammaanka deegaanada maamulka galmudug mid ka mid a dadka deegaanka oo la hadlay idaacadda simbe ee magaalada muqdisho ayaa ka warbixiyey sida wax u dhaceen waxauna sheegay in lagu laayay tuutaha ciidamada dowladda federaalk soomaaliya islamarkaana ay ka dhursugayaan hanaanka maamulku wax u maareeyo islamarkaana looga falceliyo dhibaatada ka dhacday deegaankan
waa galabta markay eed abaarihi adigu sideedii maqan sideedii barki meelahaas waxaa soo laba gaariyo baro bakis ah oo ciidan tuutala ay wataan ciidanka markay tuutay kasoo degeen ciidan dawladay u moodeen kadibna markii ay dawladay u moodeen xabaday ku bilaabeen ay kusoo dhawaadeen kadibna saasay ku leedeen dadkaas shan nin baa dhimatay laba ninna waa dhaawac waxay ka yimaadeen degmada balanballe uu saacadda ma ana fiirin dee wadankiiba xoogaa dee saacadda uu sid abaarihi waxay eedan isleeyahay sideedii barki isla markii way laabteen markii nimanka qoryo ay wateen markii ay ka qaateen bay laabteen isla markii adugu muddo lix daqiiqa ama waxaasay xabadu socday ay may jirin markaa nimanka tuutay wateen dowlad baa loo mooda marka tuutaa markay arkeen nimankaan ma aysan dagaalamin markii mase markii lasoo kor istaageenna xabadaa ku bilaabatay nimankaan haa qaar baa ragga hadda dhintay qoryihii qariyey oo dowladda u mooday haa ayaa lagu yaa lagu midgaraacayay waxay aadeen degmada balanballe ay markii hore kasoo baxayna ku laabtay amaya la xaqiijin karaa waa dad jooga noo soo sheegay degmada balanballe ay tageen isla markii muddo ka dambeeya shan toban shan iyo toban daqiiqo tani ma sheegi karo laakiin dadkii joogay markii hore markay soo baxeen anagu ma ana arkininayneen dadku laakiin markii dambe markay qoryihii baraaweynayeen ay furteen baan la sheegaya dadka iyo sheegayeen dadku dee wadadasi qaban wada dhashay maogta hadda xaaka deegaan dad waxaas wax ka dambeeya kama aysan dhicinin dee waana iska dareemi kartaa meel lagu laayay intaasoo nin waa dareemi kartaa marka hadda wax dambe hadda dhiboo kamara kadib dhacana ma igi jiraan ma garan dee waxay ka warsugayeen dadku wuxuu ka warsugaya dee tilaabada dowladdu ka bixida dee la sugaya markaan
deegaanadan ka tirsan gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya inta badan waxaa kusoo laalaabta dilaalka la xiriira aanooyinka qabiilka waxaana inta badan maamulka galmudug laamihiisa ammaanka ay sheegaan inay ku howlan yihiin sida wax looga qaban lahaa mase muuqato in wasaaradda amniga maamulka galmudug iyo tan arrimaha gudaha toona ay wax ka qabtaan dilalka la xiriira aanooyinka qabiilka ee ka dhaca gudaha gobolkaasi faahfaahinno dheeraad ah ayaa kasoo baxaya weeraro ka dhacay gobolka jubbada hoose faysal cabdifaarax ayaa sii dheerani wararka ka imaanaya gobolka jubbada hoose ayaa waxa ay kusoo waramayaan in xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ay weerar xoogan ku qaadeen ciidamo ka tirsan kuwa nabad sugidda dowlad goboleedka jubbaland weerarkan ayaa waxaa la sheegay inuu ahaa mid qarax ku bilowday islamarkaasna lagu qaaday ciidamo nabad sugid ah oo ka tirsan maamulka jubbaland waxaana lagu soo waramayaa in qaraxaasi lala eegtay ciidamada maamulka jubbaland islamarkaasna ay ka dhasheen khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac dagaalamayaasha al-shabaab ayaa dhabarka u ritay islamarkaana sheegtay mas-uuliyadda weerarka lagu qaaday ciidamada nabad sugidda dowlad goboleedka jubbaland al-shabaab wararka ay barahooda internetka ku faafiyaan waxa ay ku sheegeen in qarax culus xalay ay magaalada kismaayo kula beegsadeen gaari cabdibilah oo ay la socdeen ciidamada nabad sugidda dowlad goboleedka jubbaland waxaana ay sheegeen in qaraxaasi ay ku dhaawacmeen ilaa iyo saddex askari oo ka tirsanaa ciidamada nabad sugidda maamulka jubbaland islamarkaasna ay waxyeelo gaarsiiyeen gaarigii cabdibilaha ahaa ee qaraxa ay la beegsadeen dhanka kale dagaalamayaasha al-shabaab ayaa guula ka sheegtay weeraro ka dhacay deegaano hoos yimaada gobolka hiiraan waxaana ay sheegeen in weerar lagu qaaday saldhigga ciidamada ethoobiya ay ku lahaayeen deegaanka halgan ee dhaca bartamaha soomaaliya waxaana al-shabaab war ka soo baxay lagu sheegay in dhowr jiho ay ka weerareen ciidamada ethoobiya ee ku sugnaa deegaanka halgan ee hoos yimaada gobolka hiiraan waxaana ay sheegeen in weerarkaasi khasaaro ay ku gaarsiiyeen ciidamada ethoobiya walow al-shabaab aysan faahfaahin ka bixin khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay weerarka ka dhacay deegaanka halgan oo ka mid ah deegaanada hoos yimaada gobolka hiiraan dhowr jeero hore al-shabaab ayaa guula ka sheegtay weeraro ay ka fuliyeen gobolka jubbada hoose waxaana dhacday in ciidamo ka tirsan maamulka jubbaland ay markaasi sheegeen in khasaare kala duwan ay ku gaarsiiyeen weeraro dhowr ah oo ka dhacay deegaano hoos yimaada gobolka jubbada hoose waxaana sidoo kale la sheegay in ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo sidoo kale ciidamada amisom oo iyaguna nabad ilaalin jooga gudaha soomaaliya ay sheegeen in weeraro ay ku qaadeen ay sidoo kale guulo dhowra ka sheegteen dagaalamayaasha al-shabaab ayax koronkara ah ayaa ku degay degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose ayaxaan ayaa la sheegay in degmadaasi uu ku degay gelinkii dambe ee shala islamarkaana xaafadaha kala duwan ee degmadaasi guud ahaanba laga dareemay ayaxan faraha badan deegaano dhowra oo dhulbeereed ah oo hoos yimaada degmadaasi walaweyn ayaa sidoo kale laga caabanayaa ayaxan oo aada u fara badan waxaana dadka deegaanku xabsi ka qobaan in ayaxan uu aafeeyo guud ahaanba beeraha deegaankaasi degmada walaweyn iyo deegaanada hoos yimaada ayaa waxay caan ku yihiin beeraha waxaana inta badan dadka deegaanadaasi ay fashaan beeraha waxaana ayaxan uu saameyn ku yeelan karaa dadka deegaanka iyo beerahooda mid ka mid a odayaasha dhaqanka ee degmada walaweyn ayaa inooga waramay ayaxan faraha badan iyo weliba dhibaatada ay dareemayaan
magaalada waxaa weerar bacan u soo qaaday ayax oo weli aan la arkin oo lala yaabay marka uu aguyata shan kilomitr lix kilomitr oo ishaysto kala doo aan lahayn ayaa galabta magaalada soo weeraray door marayna soo maray ayaha laakiin waxaa waaya magaalada ama weliba haddii aan ku dhaho soomaaliya oo dhan saan uma arkin weligeedii mana la sugeyn ilaaha iska wata waxaa meel al meeluu ka imaad looma yaqaano waa ayax oo aan la yaabnay deegaanka dhan guryaha aafadaha korkooda uu ku degaayin waxaa ku dhadheed dadka inuu cuno ay ku dhadheed dadka inuu cuno ay ku dhadheed wax la tilmaami kara ma aha wallaahi miyuu id sugaysana ma le maxamid wax laga naha waayo wax lagu farxa ma aha ayaxaan galabta idii aragtay aad iyo aad bay u qoornay marka waxaan leenahay ilaahay muslimiinta ha ka qaado kulley meesha hadda aawo uu baryay walawe meel uu ka baryaya meesha uu ku dego oo baryo oo seexdana waxaa waaye habeenimadii meeshuu saaran yahay waa cunaa aroortii haddii ilaahay dadka gaarsiiyo ama si ilaahay gaarsiiyana ilaa iyo qoraxdi duhurnimo iyo afar saac maalinimo laga gaarayo meeshaas ewer waayo wax looga faraayo ma jiro kulley meel fog ma jiro koob iyo toban saac ama laba laba iyo toban saac wax dhiman ayaa guryaha baraakooyin korkooda saarnaay marka ayaa meel fog jiro maaha waa cayaar u dhow tuulooda adkaadkeedii
inta badan ayaa xanaya waayihii u dambeeyey waxaa laga diirinayay guud ahaanba gobolada kala duwan ee soomaaliya maalmihii u dambeeyeyna waxaa inta badan cabashadu kasoo yeeraysay gobolada koonfurta iyo bartamaha dalka oo laga cabanayay ayax aada u fara badan oo koronkorro ah oo ku degaya degmooyinka iyo weliba sidoo kale goobaha baadiyaha ah ee xoolodhaqatadu ay ku sugan yihiin intaas aan dhegeystayaal kusoo gabagabaynana war wixii dalkay daafaha caalamkee naga soo gaaray injineer kooshinyare ayaa farsameynaya warka shaacireen ahay cidda warka iyagu seega siminews ay ka daalan karaane nabadgelyo